magacaygu waa shamaxaan xuseen isaaq alqaadi gudoomiye ku-xigeenka gobolkada ahna xogeeyaha guud ee gobolka waa marka hore waa soo dhaweynayaa waa idaacadda gobolka walaadka jubbaland xaalada deegaankana waad la socotaan waxaa boqol kiiba boqol meel aada u wanaagsan bay wax marayaan waxaanu ku jirnay muddo isbuuc iyo qadir ah khilaafyadii siyaasiyiinta gobolkan joogay iyo stateka sidii aan u xalin lahayn dhammaanna hadda meel aada u wanaagsan bay wax noo marayaan bulshada dee awalba dhibaato aysan qabin rag siyaasiyiin ahaan wareerinayay ayagoona falilahi alxamdu washukru waa ku guuleysanay inaan maamuladii deegaanka ka jiray iyo bulshadiiba kalsoonidooda aan kasbano islamarkaana ayagoo midaysan ayaan midnimada dowlad goboleedka jubbaland xaaladuna meel fiican bay noo maraysa waa tahay guddoomiye maalintii shalay degmada baardheer ee gobolka gado waxaa gaaray wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland bal safarkiisa iyo waxyaabaha ku tacalluqa
waa mahadsan tahay wasiirka arrimaha gudaha baardheer uu soo gaaray safarkiisana wuxuu wuxuu daarnaa laba qodob dacdana dowlad goboleedka jubbaland muddo dhowr sana ah aysan tegi karin mas-uuliyiinta stateka in booqashadii ugu horeysay wasiirka arrimaha gudaha uu kusoo gaaro qeyb kamid ah gobolka gadob waxaana nasiib u yeelatay degmada baardheere mashaariicdii muddada dheer ka xayirnayd khilaafka jira awgeedna qeyb ka mid ah in isla degmada baardheere laga soo dhagax dhigo waa iyadana qeybtii labaad ahayd waxaa shalay laga dhagax dhigay isbitaalka baar dheero oo waxyaabo badan ay ka hadlaysanaayeen in si rasmiga loo dhagax dhigo la ballaariyo iyo biyogelin oo biyo nadiif ah in dadka reer baar dheere ay helaan oo iyadana sidoo kale qeyb ka ahayd marka howlahaas ayay maaragtay safarka wasiirka u daarnaa si qurux badan oo wanaagsan bayna hawsha noogu soo dhamaatay howlihii haddee aniga aan wakiilka oga ahaa dowlad goboleedka jubbaland maamuladii meesha ka jiray shaqadii dowlad goboleedka jubbaland ee hawsha say u socon lahayd aan wakiilka oga ahaana sidii horeyba aan u waday haddana way socotaa maanta laftirkeeda ee khamiista ah dhammaan laamaha amniga iyo maamulka degmada ayaanu isugu yeernay shir baan hadda kasoo baxnay shirkaasoo aan oga hadalnay bacdama kala qaybsanaantii iyo kala taagnaantii amni darro badan ay soo kordhisay in aan maaragtay ammaanka si xooga looga shaqeeyo marka taasna boqol kiiba boqol meel wanaagsan maasa dhignay insha allahu tacaala waxaana naga go-an haddii ay ahaan lahayd amniga gobolka iyo horumarinta deegaanka iyo midnimada dowlad goboleedka jubbaland intaba inaan maalinta maalinta ka dambeysa aan sii dardargelin waa tahay ballanqaadyo badan baa jiro in mashaariic badan deegaankan ay u imaan doonto sidaas guryihii muddooyinka u dambeeyey qaraxyadii baabuurta ahaa ee ka dhacay degmada baardeele dudisna ay helaan iyo guud ahaan gobolka maadaama dibudhacyo fara badan ay ku jireen dhowrkii sanaa lasoo dhaafay in howlaha si dardargelinna loo wado gobolka oo dhanna mashaariicdii kaxyirna halkaa laga sii wado wasaaradaha ku shaqana naftarkeeda in ay halkaani ay soo gaaraan waxaa xusid mudan in madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxaa islaam intii wasiirka aan isla joognay oo nala soo xiriiray khadka telefoonka sidaas si lamid ah asaga naftarkiisana uu ballan qaaday in dowlad goboleedka jubbaland si rasmi ah mashaariicdii gobolka loogu talagalay ay soo sin doonaan wasaaradaha dowlad goboleedka jubbalandna mid walba shaqada ay leedahay gobolka ay ka qaban doonto taasna waa guul taariikhi ah oo dadka shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolkana ay u tahay fursad qaali ah oo xaqiiqadii aan la filayn dhammaan bulshada dowlad goboleedka jubbaland waxaan rabaa inaan u sheego in dhammaan ay ku dadaalaan midnimada iyo wada shaqaynta bulshada iyo maamulka iyo iyaga oo bulshada ay ka tahay qaybta ugu weyn oo ay la shaqeeyaan la dagaalanka iyo ciribtirka khawaarijta waxaan rabaa inaan halkaan laba iyo hal aan ka yidhaahdo siyaasiyiinta ku howlan kala taga iyo in dowlad goboleedka jubbaland la dhibaateeyo ka shaqaynayo waxaan u sheegaya wax aan midnimo ahayn oo wanaag lagu gaari karaa inaysan jirin danaha gaarka ah oo qofka shaksiyadiisa u fiirsanayo waxaa ka muhiimsan in bulshada iyo deegaanka wanaagiisii iyo nabadiisii horumarkiisa laga shaqeeyo waan ognahay dad wax badan dowlad goboleedka jubbaland mas-uuliyad kasoo qabtay oo xilligoodii lala shaqaynayo baa hadda diidan in nidaamka hadda jiro iyo mas-uuliyiinta hadda jooga inay la shaqeeyaan taas marka waxay dhibaato ku noqonaysaa asaga xitaa haddii beri uu qabto in uusan heli doonin in cid la shaqaysa uu helo taas marka si maalin walba cid walboo joogta loola shaqeeyo horumarka iyo wanaagga deegaankana uu usii socdo hanaga daayeelo khilaafka hadda aan soo afjarnay oo dhammaan bulshada reer dowlad goboleedka jubbaland ay raaceen inay nagu sii wadaan mana qaadanayaan dadkan dhowrkii sano lasoo dhaafay bislaadeen khilaaf iyo kala qaybsanaan inaan waxba lagu gaaraynin hal qaadaa loo kordhin waayo gobolka gabi taa iyada marka waxaan rajeynaya inay bulshada ka waantoobeen aysan dhici doonin dig dambe khilaaf iyo kala qaybsanaan dambe aad baad umahadsan tahay guddoomiye adaamuna walaal